say. Barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarhka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimca sagaal iyo tobanka bisha januari sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah waxaa ka mid ahaa nooca la yidhaaho geed fadhiisiga habkii gabdhaha loola kala wareegi jiray baan ka warramaya kan labaad wuxuu ahaa siin kan saddexaad waa dumaal kan afaad waa xigsiisan kan shanaad waa godobreeb kan lixaad waa maqaarsaar kan toddobaad waa digarogasho kan siddeedaad waa dhabargaraac kan sagaalaad waa masaafo kan tobnaad waa alkumasho kan koob iyo tobnaad waa
waa cabdisalaan axmed yuusuf oo muddo soo ahaa macallin waxaana uu ka warramayaa noocyadii guurka soomaalida barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad ku dhegaysan doontaan kaalmihii heesaha ayaan dhegaystayaal iyaguna ka marnayn barnaamijkeenna heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
sanatarada maraykanka ayaa xalay ku kala tegay kulankoodii ay kaga doodayeen miisaaniyadda dowladda iyagoo aan wax go'aan ah gaarin aroornimada maanta iyo xilliga washington ayay dib isugu soo noqon doonaan waxaana ay noqon doontaa laba midkood sida la saadaalinayo qodobka koowaad ayaa ah in sanataradu ay u codeeyaan miisaaniyad hal bil ah inta ay weli sii socoto dooda ay isku qancinayaan waxa laga yeelayo miisaaniyadda dowladda ee sanadkan guud ahaan iyo kan labaad oo ah in dhaqaalaha laga jaro qaybo ka mid ah dowladda tan iyo inta is-afgarad laga gaarayo dimuqraadiyiinta ayaa hakinaya taageeradooda ku aadan sharci la meel marinayo oo ka dhan ah dhallinyarada loo soo gaabsho daka ee iyagoo yaryar ay waalidiintood sharci darro dalkan ku keeneen kuwaas oo jamhuuriga ay ku doonayaan inay musaafuriyaan waxayna wada xaajood ku qasbayaan afhayeenada aqalka paul ryan iyo guddiga xorriyadda jamhuuriga ee aqalka maraykanka si loo hubiyo meelmarinta sharcigaas
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu booqan doono safaaradda cusub ee maraykanka ee laga dhisay magaalada london ee xarunta boqortooyada britain hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo toddobaad ka hor uu madaxweynaha maraykanka uu diiday inuu ka qayb galo xafladii furitaanka dhismaha safaaradda cusub ee uu maraykanku ka dhistay london tilerson ayaa lagu wadaa inuu axadda booqdo london taasi oo qayb ka ah safar sideed maalmood qaadan doona oo uu ku marayo qaaradda yurub maalinta sabtida ayaa madaxweyne donald trump waxaa u buuxsami doonta sanadka muddadii uu xukunka hayey madaxweynaha oo ah midkii afartashanaad ee soo mara dalkan maraykanka ayaa maalintii koowaadba ku dhawaaqay in siyaasaddiisu ay mudnaanta koowaad siinayso maraykanka doodi kama taagna in sanadkii koowaad ee madaxweyne donald trump talada maraykanka uu hayay ay aad uga duwanayd taariikh kasta ee siyaasadeed oo dalkan horey u soo martay taageerayaasha madaxweynaha ayaa ah kuwo aad ugu faraxsan shaqadiisa sanadkii koowaad ee uu qabtay dadaalka uu u geliyey in uu rajo caymiska dadaalka uu geliyey in uu jaro caymiska caafimaadka ee obamaker magacaabistii garsoore neil gorsakh ee maxkamadda sare iyo dib u riixista uu ku sameeyey jabhadda dowladda islaamka ee bariga dhexe ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ku faraxsan yihiin
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a duhur wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaana toddobaadkan magaalada nairobi inoogu soo diyaariyey wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka waxaa marti noogu ah cabdisalaan axmed yuusuf oo horay u soo noqday macalin amaba bare ka tirsan jaamacadda soomaaliya haddana ah cilmi baare arrimaha bulshada barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa oo aynu ku falanqayn doonaa arrimo ka mid a dhaqanka soomaalida gaar ahaanna guurkii iyo sidii ay soomaalidii hore ay isku guursan jireen iyo wada noolaashaha iyo qaabkii iyo hanti wadaagga soomaalida ee dhinaca dhaqanka cabdisalaan waa dhaqanyaqaan soomaaliyeed wuxuuna wax badan ka ogyahay taariikhda soo jireenka ah ee dhaqanka soomaalida marka hore cabdisalaan kusoo dhawow barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a aada iyo aad baad umahadsan tahay wariye waayahay haddii aan kala qadqaadno haddii aan soo qabto sida aad ka dhawaajisay habdhaqankii guurka soomaalida habdhaqanka siduu ahaan jiray sidii laisku guuraysan jiray nidaamkii la raaci jiray maxaa ka xasuusataa wallaahi kaasaaba dee ugu cajaa'ib badnaayo waxaa hadda hortayda ka muuqanayo oo si kedis ayaa nisha ugu dhuftay ilaa iyo toddoba iyo toban nooc oo noocyadii guurka ee soomaalida ka mid ahaan jiray oo laga yaabo dee hadda magacyadooduba markii aynu sheegnay qaarkood inay talyaani ama gareeg u ekaadaan waxaa ka mid ahaa nooca la yidhaaho geed fadhiisiga habkii gabdhaha loola kala wareegi jiray baan ka warramaya kan labaad wuxuu ahaa siin kan saddexaad waa dumaal kan afraad waa xigsiisan kan shanaad waa godobreeb kan lixaad waa maqaarsaar kan toddobaad waa digarogosho kan sideedaad waa dhabargaraac kan sagaalaad waa masaafo kan tobnaad waa alkumasho kan koobiyo tobnaad waa udanayn kan labiyo tobnaad waa kadanaysi kan saddexiyo tobnaad waa kudayasho kan afariyo tobnaad waa iskudanaysi kan shaniyo tobnaad waa heerun kan lixiyo tobnaad waa iimayn kan toddobiyo tobnaadna waa ceebayn marka waxaan oo dhan ma qaabkii gu- guurka uu ahaan jirayba sidaas weeye mid kastaana majaal iyo maqaam iyo ujeedo gaar u ah ayay lahaan jirtay kaadee geed fadhiisiga malaha waaba la wada fahmayaayo waa inanta oo gurigooda guurti ee erga ahi ugu timaado oo wiil u doonaysa ayaa la odhan jiray geed fadhiisi dee qaabkaasaa guurtida timidi ay u weydiisan jirtay reerka ay usoo galliimeen reerkuna ugu jawaabi jiray koobkooban baan usoo qaadanayaa siinta waxaa la yidhaahaa ninbaa wuxuu jeclaysanayaa wiil dhaqankiis aada u dhaqan wanaagsan ama waalidiintii uu jeclaan jiray oo wanaagsanaan jiray qaabkii guurka dee qaabbaa guurka habbaa laysugu ti- ee, laysugu min raaci jiray wiilkaasaa marka ninkaasi uu siisanaya gabadhiisa ule hebelow waxaan ku siiyey gabadhayda siin baa la yidhaha kaasna dumaashu inta badan waxyaabaha haddaba la maqmaqlo weeyaano ee, waa gabadh saygeedii dhintay oo uu walaalkii ama ninkii xig- lahaa dumaalo xigsiisanna waa nin ay marwadii ka dhimatay oo walaasheed la siiyo arrimahan iyaga ahi dadka oo idil iskama helaan dumaasha iyo xigsiisan ka midna oo marka hore la kala doonayo gabdhaha sida geed fadhiisiga oo kaleba waxaa lais yidhahaa hebelow reerkaa ha ka xigsiisan waayin heblaayo ina reerkaa ha ka dumaal waayin oo macnuhu uu yahay dhaqan wanaagsan la imow oo haddii ay timaado inuu ninkaagu dhinto kuwa kale ay kugu qaataan ama adigu ninkaasow dee haddaad dhaqan fiican la timaado inantii hore amar alla kaagaga yimaado dee waxaa dhigatay baa yaalla iyo dhitadaadii oo lagaaga jawaabaya ha xigsiisan waa marka cid walba la yskama siiyo ee kuwa aan loo ogolayn ama tii hore loo siiyeyba loogala soo noqdo ayaa jiri jiray Ee, godob reebta waxaa la yidhaahaa markay dagaaladu dhacaan ee la isku riiqmo ee la kala guri waayo mashaakilka bulshada ku dhacay ayaa waxaa la sameeyaa waxyaabo ee, lagu kala hadho waxaa ka mid a tiro gabdha ah ayaa waxaa la siiyaa labada reer isdhaafsadaan labada reer ee dagaalamay dagaalamaya rag badan ku kala dhintay marka waxaa dhacda raggii walaaladood dhinteen dee waxaa la siinayaa gabadh ninkii dilay walaashiis ah marka nin- dee wiilal badan ba u dhalaysa wiilaalkii hal wiil buu ahaa markay toban wiil dhasho marka gabadhii ma tobankaa wiil buu la xajecleeyaa mise halkii walaalkiisii laga dilay wuu argoostaa maya dhinacana ka wanaagsanaada waa habdhaqan marka heshiisiinta ugu sarraysa dhaqanka keliya.
odayaashii iyo guurtadii baa sidaa ku xallin jiray waa waa markay dee weliba xaaladdu xumaato mar walba ma aha godob reebtu ay timaadaa Ee, meelo eh, guud ahaana geyiga soomaaliyeed meelo aada u yarbaabay marar aan badnayn arrintaasi ka dhacday oo dee meelaha ugu qulqulatooyinka badnaan jiray ahaan jiray gaar ahaana geeleyda dadka u badnaan jiray okay eh, masaafadu waa tan haddaba aynu aragno oo magacyaan fara badan baa loo bixiyey oo labaxsi iyo muxuu ahaa is- eh, isqudbasare waxbaa lagu sheegay waa inan gurigooda lagala cararo oo meel kale lala aado marka xilliga dambe si sharciga hadba loo waafajiyaba masaafaa la yidhaaha diga rogashada waxaa la yidhaahaa malaha waxay ku fiicnayd Eh, hablaha masaafada ah waxaa dhacda badanaa ninka gabadha wataa dee nin buu soo kaxaysanaya weheliya ama laba markay marka jid baa lasii mari jiray magaalooyinkan faraha badan iyo diyaarada ina gaarigan la raaci jira ama uu jirin hayjado iyo dee dhowr badan dhowrta waxaa la yidhaha dad iyo dugaagba wixii eh, duulaan kugu ah ayaa lasii mari jiray intaa lasii socdo gabdhadhu dee horey laysumaba aqoon jirin waxay qiimayn jirtay raggan la socda uu ka mid yahay kii soo watay haddii ay aragto eh, in ninkaasi kuwa kale la socdaa ka raganimo badan yihiin ama midka la socdaa ka sarreeyo waxaa dhici jirtay gabadhu inay tiraaho markii la geeyo meeshii anu ninkan ma rabe ninkaa ha laygu xidho waxyaabaha inta badan laysku qiimayn jirayna waxyaabo qofka haddii aad muddo wada socotaan ama muddo sheekaysataan markiiba laga arki jiray ee awlawiyaadkooda ayay dee ahaan jireen marka midkaa waa diga marka diga rogashuu noqonayaayo way is- dee way iska bedeshay kiiba iska bedelaysa maxaa waxaa kaa u dhigmaa nooc kale eh, oo la yidhaahdo eh, muxuu ahaa maqaar saar maqaar saarka macnihiisu waxa weeye kaas muxuu yahay horta cabdisalaan maqaarsaarku wax kale hadda iminku soomaalidan cusub u taqaan yes ha waa maqaarsaaro maqaarsaarka dee waxaa kaloo loo isticmaalaa xoolaha markii neef ilmuhu ka dhinto ayaa neefkii sarwi laga soo jeexaa sar oo ilmo ka- ilmo kale la saa loo saaraa Geed iyo sarta waxaa la saasoo kale ama geedba lagu matela saasoo kaleeta ama qof baaba hor qabta ama waa neefkii oo lagu sainsaabayo ilmo kale ha ay ugu godlato Dhaq- halkaasay kelmaddu ka timid waana noocii lafteediio waa waxaa la maqaar saaraya nin baa ku jira reerkiina geel badana ah oo laga yaaba inuu weliba madi yahay laakiin aan awood u lahayn gabdhaha inuu eh, la munaaqishoodo oo uu shukaansado oo uu wax- ha loona baahan yahay dee in siid laga reebo markaasoo kale marka waxaa dhacda kuwa firfircoon ee isla reerkaasaba inan soo shukaansanaya markii lala soo dhaqaajiyo noocan masaafada loola soo reerihii dee la keeno ayaa waxaa la yidhaahaa ninka aniga maahe ninkaasaa ku doonayay oonu kugu do- kugu rabnaa arrimuhuna dee dhaqamadu way adkaan jireen oo way dareemaysaa waxaaba ceeb ahaan jirtay gabadhu dee intay nin raacdo inay soo noqoto waxeedaasi marka iska iimaansan jirtay allana waaba isaga barakayn jiray waxaa la odhan jiray maqaar saarkaasoo kale dee- marka nink ninkii la soo baxay gabadha haddii uusan guursanin oo yidhahdo ninkan kalaa ku rabay Maqaarsaarkaas.
marka si- maxaa halkaasi talagal baabay ahayd de arrintu marka horeba waa lagu soo talagalo ninkan ama nacas buu ahaa ama waxbaha si ka aho waa la maq- waa- waa la dadayaa cuyuubtiisa waxaana lagu raggan kala caawinayo maqaarsaar marka noocaas oo kale la yidhahda ina dee kuwa diidi jirayna way iska jiri karaan kuwo intay iska iimaansadaan sida um, markaa magacaasu la baxay Eh, waxaan eegaynaa dhabargaraaca nooca la yidhaaho dee dhaqanku wuu adkaan jiraye waa inan la xoogayo inantan xoogii ma aha la kufsanayay gabadhan gabadhnimadeeda lama aadi karo intaa aan sheegayna masaafo waxaas la samaynaya gabdhaha laguma xadgudbi kari jirin laakiin xoog baa lagu wadanaya dhanged baaba lagu bilaabaya ilaa ay aqbasho kaasna dhabargaraac baa la yidhaha. xoog baa gabdha lagu wadan jiray Eh, waxaa jira nooc la yidhaahdo eh, alkumasho alkumashadu waa gabadhu markii ay dhalato ayaa dun lagu xidhan jiray dumasho alkumasha markaa la yidhaahdo anay ii doonan tahay bay gabadhaasi ahaanaysaa ilaa iyo dee haddii ilaahay amar ku daayo ay kuu soo weynaato aday kuu joogtaa waxaa xiga nooc la yidhaha udanayn oo gabadh eh, qoyskiina ka mid ah oo wax si ka yihiin xagga caqli fisikaalka ama mataqaanaa eh, eh, eh, caqliga ay si wax ka yihiin ayaad u danaynaysaa oo dee la guursan waayey danayn.
oo dee ha dhaqanka iyo diintuba way ku fiican tahay in sidaas la yeelo waxaa nooc kale ah iyaduna nooc la yidhaha ka danaysi dee gabadh abaheed madaxweyne yahay si aad janan u noqoto ayaad guursanaysaa ama gabadh abaheed suldaan yahay si aad magac reerka ugu yeelatid iyadana waa ka danaysi Waxaa ji- ha waa ku danaysi waxaa jira nooc la yidhaaho eh, ku dayasho waxaad aragtay dee durbaano loo tumayo iyo alalaas loo sameynayo wiil iyo gabadh isguursaday anigo saa in lagu yeelaa fiicnaan lahayd baaba yaad istiri adigii oo inanka ahaa bisaylkaaguna aanu saas u badnayn gabadh yaroo marka iyaduna yaa noocaas oo kale abaad aragtay oo tiri ma yeelanaas isku da- taa waxaa la yidhaha ku dayasho ma bisayl ma waxaa jira nooc la yidhaha isku danaysi laba qof oo labaduba gaadhay marxaladii bisaylka oo bislaanshaha guurka eh, oo eh, dan wadaagid inay yeeshaan ku heshiiyey ayaa waxaa la yidhaahaa la odhan jiray isku danaysi Eh, waxaan eegayaa he- nooca la yidhaha heerunka heerun waa tiro gabdho ah oo reer deganaan jiray ama geyi degan oo guur waayey ama guurku ka daahay ayaa israacaya waxay aadayaan reeraha dee waa la isyaqaanaya reer fiican oo isleen way fiican yihin reerkaasay aadayaan guur bay gabdhahaasi rabaan odayga guri reerka gurigiisa ayaa gabdhaha la keenaya odaygaasaa qayb- u qaybinaya qabiiladiisa oo midba mid siinaya waana dhaqan in gabdhaha la guuriyo waa soomaalida dhex- waa soomaalida dhaqankeed waxaa la yidhaahaa heerun noocay ugu dambeeyay inkastoon dee aad u dadejinayna xilligoon ku xisaabtamayna daraaddiis waxaa la yidhaha iimayn inan baad jeclayd oo markaa waad marsiin way dhacdaa maxaa la yidhahdaa iimayn ama iimayn ama dhaawicid aanu idhaahno Eh, inanta marka ama si aan ku talagal ahayn ayaa waa dhalinyaro dee markay xoolaha iyo xudara waa la farakaca cayaaraya ayaad il iyo ilig iyo waxbaad uga rid waa iin waad iimaysay marka inantii baa dee dhaawacday oo ay jamaaladeedii adigaa marka guursanaya waa haddii aadan xataa ku hadaad wayna dhacdaa kuwo ku talagalo intay diiday dhaawacda iyagu iyana way jirtaa ee taana iimeyn baa la yidhaha cabdisalaan maadaama dhaqanka soomaalida wax badan aad ka og tahay oo waayo arag aad ku tahay ma isleedahay dhaqanka soomaalida meelaha qaar waxaa ku jira waxyaabo eh, nolosha lidi ku ah ama tacadi ama sida in dumarkii waxyeelo loo geysto nin lagu khasbo eh, dhibaato kale ma isleedahay Eh, horta dee kullu nicma lahaa niqma Eh, wax kasta oo wanaagsani wuxuun bay leeyihiin qurudhubaan ah hase yeeshee dhaqanka soomaalida sida runta tahay markii dadka dhaqanyaqaanka ahi ay si fiican u dhuuxaan ama aad uga dheegatid waxaa kuu muuqanaysaa ee aad barbar dhigtid dee dhaqamada adduunka ka jira Eh, gaalo iyo islaamba leh waxaan isleeyahay kan ugu saliimsan ama ugu eh, markaad eh, nuxurkiisa ka daba tegtid ugu wanaagsan ayuu yahay baan isleeyahay dhaqanka soomaalidu laakiin garasho la-aan aan du- eh, wanaag eh, garashadiisa oon aada u durugsanayn dadka hadda joogaa aada ugu xeel dheerayn daraaddeed ceebayn fara badan oo lagaga soo tuurayo meelaha qaarkood daraadood meesha ka bixidda da- dowladdii soomaaliyeed ay meesha ka baxday oo dee dhaqankii uu noqday eh, gabadh bilaa hooye ah ah, ayaa mu- muujin karaya goldololooyinkiisa laakiin sida ay runtu tahay eh, waan ognahay dalalka dariska aynu lanahay wixii eh, iyo qaabka aynu wada noolnahay dal sideenoo kale soddon sano dagaalamayay ama in ku dhow nus qarni dagaalkaan aragnay ku wada jiray maantana weli noloshiisu dalalka la mid tahay oo muuqaalkii sidiisii u leh adeer lama heli karayo soomaalida dhaqankeedu dad iyagu ugu dhaqanka wanaagsan ama ugu nashaadaad meel bay wax ka cawaran yihiin laakiin caalamkaaba qirsan Eh, waa hijraadku way dhacaan ummadaha dunida saddexaad oo idil hijro way galaan nololeed Eh, meel soomaali tagtay oo aanay xiddig ka noqonin oo aanay markiiba maamul iyo madax ka noqonin oo aanay horaad ka ahayn dalkii ay tageen ma jirto haddayna sida soomaalida marka dhaqankeeda iyo dadnimadeedu wanaagsanaan lahayn sida dad iyago kalen xerooyin ku xaraysnaan lahayn qaxootiyo laquudi ahaan lahayn waayahay eh, inkastoo qodobada qaar aynu barnaamijyo kale u dhigan doono een, wakhtigoo nagu yar aawadeed haddii aan soo qabto dhaqanka soomaalida iyo hanti wadaagga Mm, good soomaalidu waxay lahaan jirtay hanti wadaag dhaqameed asiili ah waxaa ka mid ahaa matalan eh, dee maanta markii aad adigu meel u safraysid qof ahaan baad isugu talagalaysa haddii aad eh, maxaa ergey dowladeed tahay dee dowladdaa kugu talagalaysa So- iyo wixii- berigii hore soomaalidu haddaad keli tahay iyo haddaad koox tihiinba ma jirin wax ku talagal la yidhaaho aad samayn jirtay inta aad geyiga soomaaliyeed ku guda jirtid wuxuunbaad qaadanaysay weelso iyo weel yaroo aad biyaha ku tu- we- biyo aad ku tukatid salaada xilli walbana reerkii aad ku soo beeganto iyo bulshadii soomaaliyeed ee meel degan aad ku timaadaa dha- eh, soo dhoweyntan v i v da la yidhaaho lagugu soo dhoweyn jiray loog baa laguu samayn jiray mana lagu xa- la- eh, eh, lama yeeli kari jirin in la martigelin waayo marti soomaaliyeed oo socoto cunaqabatayn dhaqameed la yaab leh oo tan maraykanka iyo nimankani maanta ay dadka saarsaaraan aan ahayne lafta gaadha oo gabadha guurwaa uu ka dhasho ayaa iman jiray haddana ka warran markaa isbarbardhig ku samaysa Ee, waxaad marka haddee eegtid ee, haddii muxuu ahaa irxamu man fil ardi yarxamakum man fi sama dadkii iyagii isu naxariisan waayeen oo ay is ilaalin waayeen dee ilaahayna naxariistiisi uu kala noqday haatan iska dhaaf in lagu martigeliyaaye markii haddii aadba ahayd ee, reerka aad u soo socota ama aad ku soo hoyatay wiil ee, muxuu ahaa reerkaa ka dhashay oo aan lagu weji garanin waa in reerka aad tahay lagu weydiiya halkii lagaa soo dhoweyn lahaa aad baa marka ay u kala fogtahay habka maanta aynu u noolnahay iyo noocii aynu u noolaan jirnay Eh, waxa- waxaa kaloo iyaduna jira xoologooyo ha ee isla hanti wadaagga asiiliga ahaa marka aan ka warramayno waxaa ka mid ahaan jiray de waxaa dhici karta ee, sida maantaba ma- masaa'ibtu uga dhacdo ee, dalalka adduunka ee ay ka mid yihiin dee dhulgariirada iyo daadadka iyo muxuu ah arrimaha noocaas oo kaleeta ah ee volcaniska ay wax badan u baabi'iyaanba dadka waxaa ku dhici jiray ee, dhaqankeennii hore xoolo la-aan sida dee xoolihii oo abaari kallayso in eh, waa la kala dhici jiray bahalka geela xoolihiiba lagaa dhaco dabeete waxaa la samayn jiray wax la yidhaaho xoolo gooyo reer qabiilaa meel isugu imanaysa ninkii hebel ahaabaa caydhoobay sababta noocaasa daraaddeed marka halla xoolo gooyaa laleeyahay dee qabiilo waxba dhib kuma haysa hasha ninba halsha horaadka ah dee geelaa ugu ma- ma- measurementiga ama halbeega ugu qaalisanee lagu dhaqmi jiray geelu ahaaye haddii dee la kala qaadanayo haddii la is- xoolo-gooyaa loo samaynayo.
golgoyaalose nimba marka wuxuu bixinayaa neefka ugu qaalisan dabeete isla geedkaa la fadhiyaybu ninkii wuxuu ku noqonayaa dadka ugu hantida badanba ha guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aaday umahadsanyihin khadar maxamuud xareed oo nala socodsiinaya barnaamijka sooyaalka dhaqanka halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haatan kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala soctiyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaasha qiimaha leh haddii aynu ku horrayno waxaa la dheelay shalay kulamo ka tirsan koobadda larey naadiga real madrid ayaa la dheeshay naadiga leganis waxaana kaga awdurnaatay gooli waxba waxaana goolka keliya ee naadiga real madrid dhalisay u dhaliyey daqiiqadii siddeetan iyo sagaalaad inta aysan ciyaartu dhammaanin ciyaaryahan marco asensio leganis wax goola lamaysan imaanin maanta hal kulan oo horyaalka dalkaasi sbein ka tirsan ayaa la dheeli doonaa khitaafi waxay la dheeli doontaa naadiga atletico bilbao sidoo kale waxaa jiri doona kulamo bundesligaha ka tirsan hert berlin iyo brusha dudman ayaa kulan xiiso badan ballansan maanta horyaalka dalka faransiiskana naadiga ken waxay la dheli doontaa naadiga maqse dhegeystayaal haddii aan idin dulmarno kulamada badankoodse waxay dhici doonaan maalinta baritaha ingiriiska naadiga brighton and hove albion waxay la dheli doontaa naadiga charles arsenal waxay martigelin doontaa naadiga crystal palace halka manchester united ay u socdaali doonto banley everton iyo west bromwich albion ayaa ishardin doona leicester city ayaa gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga watford naadiga harrisfield town waxay u socdaali doontaa naadiga stock city westham unitedna waxa ay la ciyaari doontaa naadiga f c banmouth halka naadiga city ay gegadeeda itihad ku martigelin doonta naadiga newcastle united dhinacayo dalka talyaanigana kulamada badankood waxay dhici doonaan maalinta axadda naadiga kubadda cagta ee inter ayaa la dheli doontaa naadiga rome waana kulanka ugu xiisaha badan ee toddobaadka soo socda dhici doona atlanta iyo napoli ayaa sidoo kale kulan la wada sugayo halka naadiga kubadda cagta ee fiorentina ay u socdaali doontaa naadiga zambadoria lazio kiev verona ayaa ballansan hellas verona iyo croton bolonya waxay la dheli doontaa naadiga bonavento ac milanna waxay u socdaali doontaa naadiga calyary iyo denesis bal ayaa dheli doona saswal iyo torino ayaa sidoo kale wada ballansan dhinacayo dalkaasi spain waxay kooxuhu isku arki doonaan maalinta beritaan naadiga sbanyol waxa ay martigelin doontaa naadiga sevilla atletico madrid ayaa la ciiri doontaa naadiga khirona velereal iyo levente ayaa ballansan valencia waxay u socdaali doontaa naadiga las balmas dhinacayo jarmalkana naadiga brusia manshon gladbach waxay la dheli doontaa naadiga axburg naadiga kubadda cagta ee hovenheim iyo bayn leverkusen ayaa dheli doona stuttgart iyo menzo 5 ayaa sidoo kale wada ballansan walsberg iyo naadiga entracht frankfort ayaa dheli doona hamburg iyo f c clon ayaa sidoo kale wada ballansan dhegaystayaal waxyaabaha ku soo kordha kulamadaasi waxaad ku dhegaysan doontaan xubinta ciyaaraha ee soo socota barnaamijka ciyaarahana saaka halkaas aynoo joogo
aaday umaadsanyi jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayo xubinta ciyaar halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a haatanaan ka codsada jaamac buula jaamac inuu inala socodsiiyo qodobadii wararka caalamka u doorkorano mahadsanid xuseen sanatarada maraykanka ayaa xalay ku kala tegay kulankoodii ay kaga doodayeen miisaaniyadda dowladda iyaga oo aan wax go-aana ka gaarin aruurnimada maanta xilliga washington ayay dib isugu soo noqon doonaan waxaana ay noqon doontaa laba midkood sida la saadaalinayo qodobka koowaad ayaa ah in sanataradu ay u codeeyaan miisaaniyad hal bil ah inta weli ay sii socoto dooda ay isku qancinayaan waxaa laga yeelayo miisaaniyadda dowladda ee sanadka guud ahaan iyo kan labaad oo ah in dhaqaalaha laga jaro qaybo ka mida dowladda tan iyo inta is-afgarad laga gaarayo dimuqraadiyiinta ayaa hakinaya taageeradooda ku aadan sharciga la meel marinayo oo ka dhan ah dhallinyarada loo soo gaabsho daka ee iyagoo yaryar ay waalidiintood sharci darro dalkan ku keeneen kuwaas oo jamhuurigu ay doonayaan in ay masaafuriyaan waxayna wadaxaajood ku qasbayaan afhayeenka aqalka paul ryan iyo guddiga xorriyadda jamhuuriga ee aqalka maraykanka si loo hubiyo meel marinta sharcigaas dhanka kalena xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka reeg tillerson ayaa sheegay in uu rajaynayo inuu booqan doono safaaradda cusub ee maraykanka ee laga dhisay london hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaad ka hor uu madaxweynaha maraykanka uu diiday inuu ka qaybgalayo xafladda furitaanka dhismaha safaaradda cusub ee uu maraykanku ka dhistay london tellerson ayaa lagu wadaa inuu axadda booqdo london taasi oo qayb ka ah safar siddeed maalmood qaadan doono oo uu yurub ku marayo
waa tahay haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan oo inagu luqeynaya fanaanka awaale aadan
ونبقى إيون يديدك بقري لك سوقنا
nabaadiin iyo codka halaasiga ee cawaale aadan jiciye waxa ay u dambeysay dhegeystayaal idaacaddeeyadii duhurnimo tan iyo kulantadeenna dambena waa xuseen barre aadan iyo jaamac bulle jaamac oo idinla hees maqal dambe oo xiise leh nasabqaadiyaa tahay qofna fooraa tahay halkaadna